maadaama ciidamada amisom ay dalka joogaan beesha caalamka muhiimada ugu weyn oo ay soomaaliya xagga amniga inay kala qabtaan oo ay ka taageeraan waxay ku wajahan tahay taaqulaynta ciidamadaas amisom iyo mushaaharaadkooda iyo hubeyntooda runtii marka taas waa mid oo ciidamadii soomaaliyeed dib u dhiskoodii ahmiyad weyn uma laha marka waxaa laga rabaa dowladda federaalka soomaaliya inay ayada ay qaadato initiativeka ama ay ayada ahmiyadda koowaad siiso dib u dhiska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada kale ee amniga ka shaqeeya in oo ciidamada runtii dib loo dhiso oo ciidamada ay noqdaan ciidamo kayaysan oo taakuleynta ay u baahan yihiin iyo xuquuqda ay leeyihiin oo ay ugu horeyso mushaaraadka iyo taakuleynta dhinaca caafimaadka iyo xagga laga taageero saanada intaba in la helo runtii dowladdan ay ahamiyad weyn iska saarto oo aanay ku tashanin beesha caalamka iyo cid kale oo shisheeya